بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخhariي raximh اllah taعalى bab yahwي bالتkbيr xiina ysjud وqala naafic kana bن cmra yadcu yadayhi qabla rukbatayhi baabun ay hada kani baabun baab weyaan yahwii biاtakbiiri takbiirta ayuu la hoobanayaa oo ku hoobanaa yahwii wuu hoobanayaa bitakbiiri allaahu akbarta dhihiddeeda ayuu ku hoobanayaa xiina yasjudu marka uu sujuudayo laba masalo halkan marka tarjamadan uga hadlayaa masalada koowaad waxay tahay marka uu qofka sujuudda u socdo allaahu akbarta inuu la sujuudo ilaa uu sujuudi ka gaaro inuu allaahu akbarti jiido oo meesha uu ka bilaabo qiyaamka ilaa uu la tago uu ku bilaabo masaladanna imaamu shaafici laba qowl ayuu uu ka leeyahay qowl waxaa weeyaan in la jiido takbiirta oo laga bilaabo qiyaamka ilaa sujuudda la dheereeyo la jiido ee qowlna waxa uu leeyahay in aada loo jiido ma aha takbiirta waa la qasrinayaa laakiin marka uu hoobanayo la bilaabayaa inuu ilaa sujuudda gaarsiiyana qasab ma ah oo allaahu akbar meel dhexe hadday uga go-do inta kale waa iska sujuudi madax unbuu marka dhulka la dhigaya ilaa uu madax dhulka ka dhiga inuu gaarsiiyo qasab ma aha laba qowloo nooca yacnii labadaas qowl buu leeyahay imaamu shaafici masaladan ayb a'immadana intooda badan meel ayay iska khilaafeen masaladan imaam maalik iyo jumhuur ayaa iskhilaafay waxaa imaam maalik jus-iyada ay isku khilaafeenna waxay tahay atixiyaadka koowaad marka laga kacayo intan kale waa isla qabaan takbiirta inay min alibtidaa ilaa iyo intihaaha laga gaaro takbiirta la wado la jiido laakiin atixiyaadka koowaad marka laga soo kacayo oo ragcada saddexaad la bilaabayo imaam maalik isagu wuxuu leeyahay marka la soo kacayo waxba ma la dhahayo qofku markuu soo istaago ayuu allaahu akbar dhahayaa isagoo takbiiratulixraamka uga qiyaasanaya jumhuurulculamaana waxay leeyihiin takbiiraadka intiqaalkay la mid tahay marka la kacayaa la bilaabaya inaan laga kaco ayb jusiyadaasay isku khilaafeen ayb ibnu rajab waxa uu yidhi bawaba isagoo masaladan ka hadlaayo bawaba calaa ana atakbiira lisujuudi yakuunu fii xaali lhuwiyi bukhaari wuxuu baabaystay sujuuddu marka loo socdo takbiirteeda hoobashada inuu la takbiiranayo marka xaaladda uu hoobanayo inuu sidaa yeelayo yurwaa dalika can cumara bni alkhadaab wa abi hurayrata cumar iyo abuu hurayre ayaa laga wariyey buu yidhi sidaa wa kaana cabdullaahi bnu yaziid alkhatmiyu saxaabiga isaguna yahwii bitakbiiri takbiirta ayuu la hoobanayey fakaannahu fii urjuuxatin xataa yasjud ayb ilaa uu sujuudda ka gaaro takbiirtii ayuu la hoobanayey ayb ibnulmundirna kitaabkiisa owsadka cumar ayuu ka sheegay inuu saa yeeli jiray wa akhraja ibnu cabdilbar fi tamhiid ibnu cabdilbarna tamhiidka wuxuu ku soo saaray qisadan can ilwaliid bni muslim qaala sa'altu alawsaaciya can takbiirati asajdati allatii bacda samica allaahu liman xamidah awsaaci baan waxaan su'aalay buu yidhi takbiirta samica allaahuda ka dambayso sujuudda lagu aado faqaala waxa uu yidhi kaana makxuulun yukabbiruhaa wahuwa qaa'im makxuul wuxuu samayn jiray inuu allaahu akbar dhahayo isagoo taagan uma yahwii ila sujuudi kadib ayuu sujuudda u hooganayay wa kaana alqaasimu bnu muxamed awsaaci wuxuu yidhi qaasim oo fuqahaau sabca isaga ka mid ahaa oo taabici ahaa qaasim ibnu muxamedna wuu kibaaran jiray wahuwa yahwi ila sujuud isagoo sujuudda u socdo ayb faqiila lilqaasim qaasim baa waxaa lagu yidhi ina makxuulan yukabbiruhaa ina makxuulan yukabbiruhaa wahuwa qaa'im yacnii taabiciga makxuul la yidhaahdo isagoo taagan ayuu allaahu akbar dhahaa qaala markaasuu wuxuu yidhi qaasim wamaa yadrii makxuulun maa haadaa makxuul ma oga buu yidhi waxaan waxa ay yihiin yanii makxuul mas'aladan waxa ay tahay ma oga buu yidhi ayb salafku marka ninkaa makxuul unbaa laga sheegay inuu sidaan yeeli jiray mustanadkiisii isaga laftirkiisiina lama cadayninoo lama sheegin waxa uu cuskan yahay ayb asxaabta badankood cumar iyo abuu hurayre iyo asxaab fara badan iyo taabiciinta badankood iyo fuqahada salafka dhammaantood waxay ku tageen allahu akbarta in lala sameeyo ficilka ilaa waxay isku khilaafeen middaas tashahudul awalka marka laga soo kor noqonayo sidee la yeelayaa iyadoo la taagan yahay ayaa la dhahayaa ayuu yidhi imaam maalik hayruhuna waxa uu yidhi waa waa lala soo kacaa takbiirta ilaa laga soo kaco marka salafka maxaa madhab u noqon kara marka ma meeshay u badan yihiin miyaa madhabtii salafka yacni markaa ama aqwaashii salafka ama qowlka salafka miyaa ka tarjumayso mase waxaa ka tarjumaya qowl shaad ah oo iyagii qaar ka midaba ay radiyeen xitaa maah sida hadda ibnu cabdilbar uu keenaayo marka waxaad moodaa marka haddii sidaas kale la yidhaahdo mafaahiimta in ay isdhex dardarayso axaadiidka bukhaarigana waxay tilmaamayaan kaana yukabiru xiina yasjudu marka uu sujuudaayo ayuu kibaaran jiray ayb taasaa marka masalada koowaad marka taas waayo ta labaad marka wa qaala naaficu naafic waxa uu yidhi kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yadacu yadayhi gacmihiisa ayuu dhigi jiray qabla rukbatayhi jilbihiisa ka hor masaladan iyadana tan labaaduu ka hadlaayo waa qofku markuu sujuudaayo ma gacmahuu ku bilaaba hordhigashada mase jilbahuu ku bilaabaya bukhaari marka afarkan ibnu cumar buu keenay gacmaha inuu ku hormarin jiray ayuu keenay mas'aladan marka ibnu cumar iyadoo jilbaha uu hormarin jirayna waa soo aroorto waa laga sheegay oo ibnu rajab wuxuu yidhi waqad ruwiya can ibni cumar annahu kaana yadacu rukbatayh qabla yadayhi akhrajahu ibnu abi shayba laakiin moxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi leyla ayaa ku jira kaas oo isagu marka qaadigii ninkii ahaa waa dacfi baa ku sugan alimaamu tirmidi kitaabkiisa sunanka qowlka culimmadu u badan tahay wuxuu ka dhigay jilbaha in la hormariyo oo waxa uu yidhi waxaan ujeeda ibnu cumar wuxuu ku daray imaamu tirmidi qolooyinka iyagu jilbaha in la hormariyo qabaan ayuu ku dhex daray markuu sheegayo masalada ayb wuxuuna yidhi wahuwa qowlu lakariin ibnu rajab waa qowlka a'immadu u badan yihiin imaamu nawowi isagu waxa uu yidhi adilada mas'aladan ku tacalluqdo waa adag tahay in la kala rajaxo ayuu sheegay maxaa yeelay waxaa soo arooray xadiid abi hurayra oo dhahaya walyadac yadayhi qabla rukbatayhi labada gacmood ha dhigo jilbaha ka hor ayb xadiidkii waa'il ibni xujirinna wuxuu sheegay walyadac rukbatayhi qabla yadayhi labada jilbood ha hor dhigo gacmaha ka hor ayb tanna marka way soo aroortay middaan noo soo aroortay min xaysu alisnaad waxaa xoog badan midda gacmaha in la hormariya xagga isnaadka ibnu khusayme iyo saxiix yeeleen taas middaan waa'il ibnu xujirna waxbaa ku jiro ayb soo ma garanin ee asalka khilaafkan wuxuu ka imaanayaa xadiid laysku waafaqsan yahay oo nebiga laga wariyo saxiix ah macnihiisa oo isagu dhahayo nebigu sal ll ly slam uu yidhi idaa sajada axadukum falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir midkiin haddii uu sujuudaayo sida ratiga oo kale yownan u fadhiisanin ratigii marka intuu hormariyaa ayaa war badan ka yimid marka ahlucilmiga qaar ka mida waxay leeyihiin ratiga afar lugood buu qabaa dabcan labada lugoodee hore waa bimansilati gacmahaaga adiga ayb labada dambana waxay noqonayaan lugahaaga le bani aadamku afar lugood male isaga afar lugood male laakiin laba gacmood iyo laba lugooduu leeyahay ratigana marka labadiisii gacmood aawe marka la yidhaha labada lugoodoo hore waay labadiisii gacmood ratiga gacmihiisii aawe waa labadii lugoodoo hore ayb ibnulqayim zaadulmacaadka aaduu uga hadlaa marka wuxuu leeyahay walyadac falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir qofku markuu labada gacmood dhigto ayuu sida ratiga u fadhiistay maxaa yeele labadaadii gacmood iyo labada horeo ratiga isku aadan ratigu markuu fadhiisanayana labada lugoodoo horo dhigtaa marka hore ayb laakiin ninkii jilbihiisii hormarsaday kuwii dambeu hormariyey ratiga waa khilaafay buu leeyahay ayb xadiidka walyadac yadeehi qabla rukbatayhina wuxuu leeyahy maqluub waayo xadiidkaas walyadac rukbatayhi bay ahayd raawigaa qalbi sameeyey maxaa yeelay luqa ahaan iyo curfi ahaan rati sidoo u fadhiista waa la yaqaanaa weeye calaa kullin marka iyada laftirkeeda qolooyinkan kale waxay leeyihiin hatiga jilbihiisa xaggay ku yaallaan iyadana marka war kala hatiga jilbihiisa intay ku yaallaan labada lugooda horay ku yaallaan iyagoona dhulka ku hormariyaa marka u dhigaayo ayb marka masaladu siyaabahaasay marka ma akhadkeed meeshaas waaye khilaaf badan baana ku jiro allahu aclam xagga axaadiidta xoog badnaanteeda waxaad mooddaa inay xoog badan yihiin kuwa tilmaamaayo gacmaha in la hormariyo ayb waana madhabka imaam maalik ou qabo waay saddexda imaamee kale iyo aima aimada selafka badankood iyagu waxay ku tageen lugaha jilbaha in la hormariyo waqaala naaficun naafic waxa uu yidhi kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yadacu yadayhi labadiisa gacmood inuu dhigaayo qabla rukbatayhi labadiisa jilbood ka hor qaala xadaana marka imaam maalik riwaayo oo ikhtiyaar takhyiirna waa laga wariyo qofkii doonana wuxuu yidhi marka takhyiir baa ku jira jilbaha iyo gacmaha kii la dhigtaba riwaayo noocaasna waa laga wariyey laakiin midda in gacmaha la hormariyana wuu qabaa isaga taasaana axaadiidta u dhow dhow qala xadaanaa abulyamaan qaala xadaanaa shucaybu can الzuhriyi qaala akhbaranii abu bakr bn cabdiraxmaan bn اlxaariث bni hishaam wa abuu salamata bnu cabdiraxmaan ana abaa hurayrata kaana yukabiru abuu hurayra wuxuu ahaa inuu kibaaranayo fii kulli salaatin salaad kasta min almaktuubati salaadaha faradka ah wagayriha iyo kayrkeed fii ramadaana ramadaan dhexdiisa iyo wagayrihi ramadaan kayrkiisa fayukabiru waa kibaaranayey xiina yaquumu markuu istaagayo uma yukabiru waa kibaaranayey xiina yarkacu markuu rukuucayo uma yaquulu wuxuu dhahayay samica allaahu liman xamidah uma yaquulu rabbanaa walaka alxamdu ayuu dhahayay qabla an yasjuda intuunan sujuudin uma yaquulu wuxuu dhahayay allaahu akbar xiina yahwi markuu hoobanayo saajidan xaal uu yahay mid sujuudayo maxalushaahidka marka meesha le tarjamada iyo xadiidka meesha iska mudaabaqaynayan meesha uma yaquulu allaahu akbar goormuu allahu akbar ka dhahaye xiina yahwii markau hoobanayo xaaladda uu hoobanayo uma yukabiru waa kibaaranayo xiina yarfacu markuu soo kor noqonayo madaxiisa uu kor usoo qaadayo ra-sahu madaxiisa markuu soo kor yeelayo mina sujuudi uu ka soo qaadayo uma yukabiru allahu akbar buu dhahaye xiina yasjudu haddana markuu sujuudayo uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yarfacu ra'sahu madaxiisa markuu ka soo qaadaya min asujuudi sujuudda uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yaquumu min aljuluusi fadhiga markuu ka soo kacayo minfinayni filitnatayni labada ragco dhexdeeda labada ragco dhexdeeda markuu soo kacayo waa ataxiyaadka koowaad markuu ka soo kacayana markaa ayuu allahu akbar dhahaayey idan marka maalik qowlkiisii riwaayadaana ku adiidaysa xujo ku ah ayb oo isaga taxiyaadka koowaad marka la kacaayo marka hore waxba ma la dhahayo markii la istaago unba allahu akbarta la dhahayaa tanaa marka diideysa wayafcalu daalika sidaadaas ayuu yeelayay fii kulli ragcatin ragco kasto xataa yafruqa min asalaati intuu salaadda ka dhammeeyo uma yaquulu wuxuu dhahayey xiina yansarifu markuu ka gadoomo salaaduu ka gadoomaayo ayb waladii nafsii biyadihi baan ku dha uma yaquulu wuxuu dhahayey xiina yansarifu markuu salaadda ka baxaayey yani kolkuu ka baxo ka bacdi waaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye innii aniga la aqrabukum kan idinkugu dhowaansho badan baan ahay shabahan xagga ekaanshada bisalaati rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga salaadiisa in kaanat haadihi inhu sha'niye intaan mukhafafa min ahaqiilahu ismigeedana waa damiiru sha'ni in kaanat inhu sha'niye kaanad waxay ahayd haadihi tan la salaatahu salaadiisii bay ahayd xataa faaraqa dunyaa intuu adduunyada faaruqay oo ka tagay ilaa uu adduunyada ka baxay salaadiisu saanay ahayd nebiga sal l slam macalushaahidkiisa marka waa uma yukabiru xiina yasjudu ayb xiina yahwii saajidan meeshaasa macalushaahidkiisa ayb qaalaa wa qaala abuu hurayrata qaaladan marka yaa waayo abuu bakr ibnu cabdiraxmaan iyo abuu salama bilisnaadi alawal isnaadkii hore ayaa weli lagu socdaa qaala waxay yidhaahdeen waqaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi wakaana rasuulu llahi sal ly salama nebigu wuxuu ahaa xiina yarfacu ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaadayo oo rukuucda uu ka qaado yaquulu wuxuu dhahaya samica allaahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamdu yadcuu wuxuu u ducaynayay lirijaalin rag fayusamiihim waa magacaabaayey biasmaa'ihim magacyadooda fayaquulu wuxuu dhahayey allaahuma anji lwaliida bna alwaliid ilaahu badbaadi oo kori alweliid bnu اlweliid wasalamata bna hishaamin wacayaasha bna abi rabiicata waalmustadcafiina iyo kuwa la taag darraysiistay oo dacafada oo min almu'miniina xaal ay mu'miniinta ka mid yihiin allaahuma yaa allaahu allow ushdud adkay wad'ataka cuquubadaada qabashadaada ilaahu adkay calaa mudar mudar korkeeda ku adkay wajcalhaa ilaahu yaal mudar marka qole carabta ka midoo weyn bay ahaydoo dhulkaa najdi bay degganaayeen dhulka najdi la yidhaahday koreeyo ayay degganaayeen iyagu qolo rabiica iyo mudara carabta ay u qaybsanaan jirtay marka wuxuu leeyahay kuwa wajcalhaa ilaahu yaal calayhim iyaga korkooda siniina ilaahu sannado uga dhig ka sinii yuusuf yuusuf sannadihiisii oo kale yacnii sannadihii abaarta ee nebiyullaahi yuusuf wakhtigiisii oo kale ilaahu sannadahooda saa ka dhig ayb uma ya'tii min bacdi dalika sabcun shidaadun ya'kulna maa qadamtum lahunna ilaa qaliila mima tuxsinuun toddobadaas sanoo kale ilaahu uga yeel sannadaha wa ahlulmashriqi ahlulmashriqa yowma-idin maalinkaas min mudar bay ahaayeen oo min mudar reer mudar ah mukhaalifuuna lahu kuwa nebiga khilaafsan oo mushrikiin ah bay ahaayeen berigaas ayb meeshanna marka mas'ale fiqhi ah baa laga qaadanayaa ibnu rajab siduu sheegay waxa uu yidhi wa amaa tasmiyatu rijaali lmadcuwi lahum wa calayhim fi salaati ayb fa jaa-izun cinda akari alculamaa in salaadda dhexdeeda qunuudka lagu magacaabo qofka loo ducaynayo ama qofka la habaanayo la magacdhabo oo la magacaabo waa bannaan tahay cinda akari ahli ilcilmi minhum curwatu waalawsaaciyu washaaficiyu waaxmadu wagayruhum ayaa a'immada ka mida waruwiya can abidardaa'na waa laga wariyey wa karihahu cataa wannaqaciyu waaxmadu fii riwaayatin cataa iyo naqacina way kahdeen oo waa karaahay dhaheen magacaabistaasi ayb wcinda اhawriyi وabi xaniifata ana dalika kalaamun yubdil الsalaa hawri iyo abu xaniifa waxay yidhahdeen waaba hadal salaada waaba ku gurayda dad haddii laysaga dhex magacaabo salaadda dhexdeeda laakiin xadiidka nebigaa darta tilmaamay hadday salaad ay burinayso de nebigaaba caddayn lahaa ama maba sameeyenba rasuulka sal l slam ibnu xajar laftirkiisu waa tilmaamay wuxuu yidhi wacalaa ana tasmiyata arijaali biasmaa'ihim fii maa yudcaa lahum wa calayhim laa tufsidu salaata salaadda inaynan fasaadinaynin baa laga qaadanaya qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiiniyu qaala xadaanaa sufyaan hayra maratin mar wax ka badan sufyaanu bnu cuyayna wuxuu noo sheegay qaala samictu anasa bna maalikin ee zuhri yani waxaa dhahaya sufyaan baa dhahaya hayra maratin ayuu noo sheegay sufyaan cali bni cabdillaahi baa wuxuu yidhi sufyaan baa noo sheegay hayra maratin cani zuhriyi buu nooga sheegay qaala samictu anas bna maalikin yaquul saqata rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu ka dhacay can farasin faras wa rubamaa qaala sufyaan inuu yidhaahdo ayaa la arkaayay min farasin can iminti fajuxisha shiquhu dhinaciisii baa la dhaawacay alaymanu midigeeyey dhinaciisii midig ayaa la dhaawacay fadakhalnaa calayhi waan u galnay isagoo korkiisaan galnay nacuuduhu xaal aan booqanayno faxadarat isalaatu salaaddii baa timid fasallaa binaa waana tujiyey qaacidan isagoo fadhiya waqacadnaa waan fadhiisannay annagana oo markuu u ishaaray kabacdi bay fadhiisteen wa qaala sufyaanu maratan sufyaanu bnu cuyayna mar kalena waxa uu yidhi sallaynaa qucuudan fadhi baan ku tukannay falamaa qada asalaata salaaddii markuu dhammeeyey qaala waxauu yidhi innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo fa idaa kabara fakabbiruu hadduu allahu akbar yidhaahdo allahu akbar dhaha wa idaa rakaca farkacuu wa idaa rafaca farfacuu wa idaa qaala samica allaahu liman xamidah faquuluu rabbanaa walaka alxamdu wa idaa sajada fasjuduu manaa waxa uu ka rabo waxay tahay fa idaa kabara fakabiruu markuu allahu akbar yidhaha allahu akbar dhaha kabacdi qaala sufyaanu sufyaan waxa uu yidhi kadaa jaaa bihi macmaru istifhaam waay marka oo xarfu istifhaamku uu muqadar yahay kadaa jaaa ay akadaa akadaa sidaas oo kale miyaa jaaa bihi macmaru macmar oo ula yimid xadiidka cali buu weydiina cali bnu lmadiini ardaygiisii buu su-aalayaa markaasu wuxuu ku yidhi ma sidan oo kale ayaa macmarna xadiidku oo ula yimid qultu waxaan idhi buu yidhi marka cali bnu madiini nacam haa meeshaan marka bacdu shuraax baa wahmiyey wahmiguna wuxuu ka imaanayaa sufyaan markuu cali ibnu lmadiini uu weydiiyey macmarna xadiidka ma sidaanu u keenay nacam uu yidhi waxay yidhaahdeen cali cali ibnu lmadiini xadiidkan laba sheekh buu u haystaa macmar iyo sufyaan labadoodana zuhri bay ka warinayeen waana iswaafaqeen arrintaa iyadaa xaafidku wuxuu yidhi waa wahmi maxaa yeelay cali ibnu lmadiini macmar waxba kama qaadanin oo cali ibnu lmadiini macmar ibnu raashid waxba kama uusan maqlin ee nacamtan marka muxuu u leeyahay haa muxuu ugu jawaabay wuxuu ka qaatay cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani can macmar marka cali ibnu lmadiini xadiidka marka sufyaan cani zuhrina waa ka haystaa riwaayada macmarna isaga kama maqline cabdirasaaq baa uu ka maqlay ayb lanna cabdirasaaq baa macmar ka wariyo laakiin cali ibnu lmadiini macmar waxba kama wariyo sidaasuu marka faa'iideeyey ibnu xajar meesha marka qultu nacam fiiri kaana mustanada caliyin fii dalika riwaayatu cabdirasaaq can macmar fainahu min mashaayikihi wa bikhilaafi macmar fainahu lam yudrikhu maba soo gaarinba macmar cali ibnu lmadiini iyo macmar maba isa soo gaarinba wainamaa yarwii canhu biwaasitatin macmar wuxuu uga wariyaa waasito wa kalaamu kirmaaniyi yuuhimu khilaafa dalika kirmaani oo shuraaxda ka midana wuxuu moodsiinayaa cali inuu toos uga maqlay macmar oo nacam uu sidaa u yidhi waxaa la mida isagana shamsuddiin albirmaawi saaxibu kitaabi laamic asabiix isaga laftirkiisa wuxuu yidhi qaladkaasuu kalu galay ayb oo waxa uu yidhi fabnu lmadiiniy kamaa yarwiihi can sufyaan can zuhriyi yarwiihi can macmar can zuhriyi buu yidhi ibnu xajarna marka saasuu tilmaamay qaa'imadiisa haddaa fiiriso tahdiibu tahdiibkana dadka isaga uu ka wariyo maku jiro macmar ayb maku jiro marka meeshaa qultu nacam uu leeyahay sanad marka toos a ma aha ee can dariiq cabdirasaaq ayb sidaasaa marka ugow qaala waxa uu yidhi sufyaan marka laqad xafid waa xifdiyey buu yidhi marka macmar haddii uu sidan oo kale u keenay waa xifdiyey buu yidhi xadiidka marka macmar ayuu xifdi ku ammaanay kadaa qaala zuhriyu zuhri sidaa buu yidhi walaka alxamdu xafidtu min shiqihi alayman meesha yacnii waa la dhaawacay min shiqihi alayman baa laga dhaawacay saasaan u xifdiyey buu yidhi falamaa kharajnaa min cindi zuhriyi markaan ka baxnay zuhri agtiisa qaala ibnu jurayjin ibnu jurayj baa wuxuu yidhi wa ana cindahu anuu agtiisa joogo fa juxisha saaquhu alayman shiquhu baa laga maqlay ibnu jurayj isagu saaquhu layman buu ayuu riwaayadii ka dhigayaa marka kaana wuxuu leeyahay marka sufyaan iyo macmar baa israacay shiquhu layman ay wariyeen ibnu jurayjna saaquhu layman buu yani alfaadda iyo markaas aad xifdigii iyo alfaaddii sidii loo gudanayay iyo waxyaabahaasay ku dadaalayeen marka dadkan dadkii diinka ilaahay ku xifdiyey waaye kelimaadkaas yaryarka ah xataa waa kala saarsaarayaan ayb ee dad marka iyagu iska socdo oo iyagoon waxba hubsanin waxaynan ogeyn ama waxaanay hubinin sheegaayo ma aynan ahayn maxaa yeele ilaahay baa wuxuu ugu talagalay in shareecadan lagu ilaaliyo oo hadalkii nebiga asagoo sidiisa a loo soo guuriyo wixii qalad ku dhacay waxaan qalad ku dhicin wixii lakala sida loo kala wariyey ayaa aad ay isugu taxallujinayaan baabu fadli sujuudi sujuudda fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fadliga ay leedahay sujuudda qال xdثna أbو اليمان qال أخبرna شعyب عن الزهري qال أخبرنيi سعيد بن المسيب وcطاء بن يزيد الlyثي أن أbا هريرة أخبرهma أن الناaسa dadka qاalوu waxay yidhaahdeen ya رasuul الlah rasuulka ilaahayow hal narىa rabna rabbigeen ma arkaynaa yومa القiyaamaةi maalinta قiyaamaha qaala waxa uu yidhi hal tumaaruuna ma ku shakinaysaan ma laydinku shaki gelinayaa fi اlqamri dayx leylaة اlbadri habeenka afariyo tobnaadka habeenka dayuxuu afariyo toban yahay ma ku shakinaysaan shaki miyaa laydinka gelinayaa ayb laysa duunahu xaal ounan sokadiisu ahayn saxaabun wax daruur ana aynan ka sokaynin dayxi oo afariyo tobana daruurna aynan ka sokaynin miyaa laydinku shaki gelinayaa waa maya qaaluu waxay yidhaahdeen laa yaa rasuula allah maya qaala waxa uu yidhi fahal tumaaruuna fi shamsi qoraxdan baa laydinku shaki gelinayaa ayb laysa duunahaa saxaabun iyadoo wax daruur ah aynan ka sukaynin qaaluu laa bay yidhaahdeen maya qaala waxau yidhi fa innakum tarawnahu idinku waad arkaysaan ilaahay kadaalika sidaadaasoo kale u arkaysaan marka sidaasaad u arkaysaan tashbiihu wuxuu ku dhacaa aragtida ee qoraxda iyo ilaahay in laysu shabbahaya ma aha qoraxdu waa makhluuq allana waa khaaliqu mays shabbahaan iyagu ee sida aad qoraxdan u arkaysaanoo waxba aynan idinkaga qarsoonayn saasoo kale ilaahay u arkaysaan wax idinka qarinaya iyadoo aanay jirin ayb yuxsharu nnaasu dadkii baa yaa la soo ururinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fayaquulu wuxuu dhahayaa alleh man kaana yacbudu shay-an qofkii wax caabudi jiray falyatabic wixii uu caabudi jiray ha raaco fa minhum dadkii waxaa ka mida man ayaa ka mida yatabicu shamsa qoraxda raacayo waa kuwii qoraxda caabudi jiray wa minhum waxaa ka mida man yatabicu alqamara dayaxa kuwa raacayo wa minhum waxaa ka mida man yatabicu awaaqiit dawaaqiidda kuwa raacayo daaquudkuna wax walboo xadkiisa la dhaafsiiyo shay walba oo xadkii iyo derajadii ou lahaa cirka laga mariyo ama waxaa la yidhaha daaquudku wax kastoo la caabudo ilaahay sukadiisa isaguna ou raalli ku yahay weliba wa tabqaa haadihi alummatu marka daaquudka cumuum baa ku jira marka qoraxdii baa gaar loo sheegay dayixi baa la sheegay dawaaqiiddiina waa la sheegay cumuum baa iyada ku jira wa tabqaa haadihi alummatu ummaddan ayaa baaqi noqonayso fiihaa munaafiquuhaa iyadoo ay ku dhex jiraan munaafiqiinteeda ummaddan iyo munaafiqiintoodiio isku dhex jiro ayaa baaqi noqonayso fayaatiihim allaahu ilaahay baa u imaanaya ilaahay baa u imaanaya marka xadiidku wuxuu waafaqsan yahay aayadda hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum almalaa'ikatu ow ya'tiya rabbuka ow ya'tiya bacdu aayaati rabbika iyo aayadda kale suuratu اlfajri iyadana wajaaءa rabbuka wاlmalaku safan safaa ayb marka ilaahay waa imaanayaa baa la dhahayaa kayfiyadeeda isagaa yaqaan annaga ma naqaano laysa ka midlihi shay-un sida bani aadam uu yimaado ilaahay ma shabahayo imaatinkiisa haddana wixii alla uu isku sugay oo waa imaatinkaas ah waa u rumaynaynaa imaatinkuna wuxuu ka mid yahay sifaadka ficliga oo ikhtiyaariga ah sifaadka ficligoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhtiyaarkiisa uu ku samaynayo fudayl ibnuciyaad baa hadda ka hor nin jahmi ah baa wuxuu yidhi anaa laa u'minu birabbin yazuulu min makaanin ilaa makaan aniga ma rumaynayo yidhi rabbi meel ka soo tegaayo meel kale imaanayo to meel soo banneeyay meel kale imaanayo markaasuu wuxuu yidhi fudayl ana u'minu birabbin yafcalu maa yashaa aniga waxaan rumaynayaa buu yidhi rabbi waxuu doono samay karan rabbi aan meel ma imaa kara aa leedahay waaba caajis baan ana u'minu birabbin yafcalu maa yashaa isxaaq ibnu raahuuyahna cabdullaahi ibnu daahir amiirka ahaa ayaa wuxuu ku yidhi amiirkii baa wuxuu yidhi waa maxay axaadiidtan aad warinaysaanoo ilaahay waa soo degaa iyo waxyaabahaas dhahayso markaasuu wuxuu yidhi acaza allaahu alamiir innahu fi lqur'aan qur-aanku ku jiraa yidhi kaasoo markaasuu yidhi keen wajaaءa rabbuka walmalaku safan safa markaasuu wuxuu yidhi hada yowmu alqiyaama markaasuu wuxuu yidhi man ya'tii yowma alqiyaamati man yamnacuhu اlyowm ilaaha qiyaamaha imaanaya maantii ha ka celinaya meeshaan marka waxaan aad u jeclaa ibnu rajab baxi aad u qiimo badanuu ku dhigay waa soo iloobay kitaabka inaan soo qaadan ka akhriyaan rabay laakiin waa soo iloobay baxi aad u badan oo taqriiban yacnii lix safxo meelahaas abuu ka qoray lix warqadood ka badan oo ka qoray mas'aladan aad buuna ugu taagtaagsaday cilmulkalaamka iyo caaqibadarradiisa iyo foolxumadiisu uga warramay meeshaan oo lacalla marka darsiga soo socdo inaan akhriyo insha allahu tacala isku daya waa soo iloobay kitaabka aan soo iloobay marka meeshaan marka fayaatiihimtaan ayuu ka qabtay marka meelna wuu ka hadlay ityaanka ku tacalluqo oo waxa uu yidhi imaam axmed ayaa waxaa laga wariyey riwaayo dhahayso wajaaءa rabbuka ay amru rabbika nimankan marka jahmiyada ayaa ku dhego riwaayadaas riwaayadaa marka waxaa wariyey xambal ayaa imaam axmed ka wariyey xambalna sida ay culummadu dahabi iyo keyrkiis ay dhaheen lahu mafaariid waxyaaba uu la gooni noqdo ayuu leeyahay oo raggii kaleo imaam axmed aynanba warinin walidaalika marka riwaayadaasi waa la daciifiyey ibnu rajab riwaayadaa marka wuxuu leeyahay asxaabu axmed dhowr hab ayay u tawjiihiyeen asxaabtii imaam axmedee waa weynayd sida abubakrin alkhallaal oo kale abubakrin alkhallaal iyo ahram iyo ardaydii imaam axmed waxay yidhaahdeen wixii xambal uu la gooni noqdo riwaaye imaam axmed loo tiiriyo ma noqonaysay dhaheen riwaayadaasna marka waa daciifiyeen waa ka tageen qaar kale oo a'immada ka midana waxay yidhaahdeen sidaas ma aha axmed marka uu leeyahay wajaa'a rabbuka ay amru rabbika munaadaro ayay ku dhacday ilzaamay ahayd ilzaam munaadaro isaga iyo waxaa doodayay niman jahmiye ah markaasaa nimankii jahmiyada waxay dhaheen qur-aanku waa makhluuq maxaa u deliila markaasay yidhaahdeen suuratulbaqara iyo waa imaanaysaa soo ma werinin adiga qur-aankii maalinta qiyaamaha waa imaanayaa suuratulbaqara iyo aali cimraan oo hor kacayso ee wixii imaado waa wax jurmile wixii jurmilena waa makhluuqay dheheen meeshaas markay joogto ayaa imaam axmed marka wuxuu ku yidhi wa jaa'a rabbuka amru rabbika soo maahan buu yidhi fii nadarikum waay marka idinka say idinla tahay wa jaa'a rabbuka ay amru rabbika soo maahan marka rabbigaabaa imaanaya sooma qabtaan idinka haa ee sidaasoo kale waa yidhi tanna marka ay hawaabu hawaabu alqur'aan waa waxa imaanaya qur-aanka hawaabtiisaa imaanaysa qur-aanku waa kalaam allo makhluuq ma aha marka munaadaro wax ku dhacay oo iyaga ilzaam ou dad wax ay qabaan qof markaad la doodaysidna dabcan wax isagu ou qabo marka aad ku xujaysidaad ka xujo badinaysaa weliba marka wixii iyaga ay qabeen ayuu intuu kula hadlo uga xujo badiyey ibnu rajabna wuxuu yidhi wahaadaa asaxu wax laga yidhaahdo riwaayadan si loo taqriijiyey tan ugu asaxnimo badan tan adigu calaa kulli xaal marka taasna marka meesha wuu uga hadlay ayb dadkan kale marka faya'tiihimta wax kaleay la galaan amar malagaa imaanayo amar allah imaanayo waxyaabo kaleay la galaan waxa imaanayo waa ilaahay subxaanahu watacaala sida xadiidka siyaaqiisana ku cad ityaanka allah uu imaanayo maatinka uu imaanayana waxaa weeyaan ayb midaan marka kayfiyo iyo tashbiih iyo waxa aan lahayn mana la dafiraayo mana la taxriifinaayo mana lagu shabahayo makhluuqa imaatinkooda fayaatiihim allaahu ilaahay baa u imaanaya fayaquulu wuxuu dhahayaa ana rabbukum rabbigiin baan ahay aniga fayaquuluuna waxay dhahayaan haadaa makaanunaa meeshaan booska aan joogayno wa xataa ya'tiyanaa rabbunaa intuu rabbigeenna nooga imaado faidaa jaa'a rabbunaa rabbigeen haddii uu noo yimaado carafnaahu waan aqoonsanaynaa fayaatiihim allaahu ilaahay baa u imaanaya fayaquulu wuxuu dhahayaa ana rabbukum rabbigiin baan ahay fayaquuluuna waxay dhahayaan anta rabbuna ee markii hore maxay u yidhaahdeen annaga rabbigeen ma tiid markana waa rabbi une iyadana marka waxaa ka jawaabay waxaa ka jawaabay shaykhu alxaafid albulqiini laamicu sabiixa ayuu shamsudiin albirmaawi oo ku sheegay wuxuu yidhi وkاna شhaykhuna شhayk الإسlاam albulqiniyu yuqariruhu lana biwجهin جamiil ishkaalka xadiidkan ku jira wuxuu noogu taqriiri jiray buu yidhi waj aad u wanaagsan wahuwa ana اllaha wejku sidaa waam wahuwa ana اllaha ilaahay tacabada cibaadahu ilaahay addoommadiisa wuxuu ku addoonsaday bisifaatin fiihi sifaat alla ku sugan yacrifuunaha ay yaqaanaan wasta'hara bicilmi sifaatin ukhraa tilmaamo kale oo ilaahay leeyahayna cilmulgeyb buu ka dhigtay kuwana iyaga waxaa lagu addoonsada dadkii inay ilaahay ku caabudaan oo alla waa baray tilmaamihiisa ka mid a qaybo tilmaamihiisa ka midana ilaahay ma barin dadkii faidaa tajallaa lahum yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha hadduu ilaahay isu soo muujiyo bisifatin sifo lam yatacabadhum bihaa ounan kuba addoonsaninoo uunan barin ankaruuha waa inkiraayaan markaas meeshaannaan joogaynaa bay leeyihin faidaa tajallaa lahum hadduu ugu soo muuqdo bisifati alatii tacabadahum tii lagu addoonsaday oo la baray oo dunyada ilaahay ku baray markuu isugu soo muujiyana carafuuha way aqoonsanayaan wa qaaluu anta rabbunaa bay dhahayaan falam yabqa ishkaalun wax ishkaala marka ma imaanayo haddii sidaa loo dhigo macnuhu maahan de wax aan ilaahay ahayn ma alla isu ekaysiin karaan isu ekaysiin karaan ayb ee markii horena tilmaan aysan aqooninba ugu yimid markan dambena tilmaan ay garanayaan sidaasuu bulqiini uu ku tawjiihiyey wax u dhowna waxaa sheegay ibnu rajab laftirkiisa ayb ayb wuxuu yidhi marka anta fayaquuluuna anta rabbunaa bay dhahayaan fayadcuuhum waa u yeerayaa fayudrabu siraaqu siraadkii ayaa la dhigayaa oo la yeelayaa bayna dahraanay jahannama jahannamo korkeeda fa akuunu waxaan ahaanayaa awala man yajuusu qofka ugu horreeyo dhaafa siraadka gudbo jaaza yajuusu waa nacam ayb faأkuunu أwala man yujiizuna waa la dabdiye rubaaci laga keeno waa luqataani oo labaduba ay sax yihiin faakuunu waxaan ahaanayaa أwala man yajuuzu qofka ugu horeeyo gudbo min الrusuli rususha ka mida biummatihi la gudbo maca ummatihi walaa yatakalamu yowmaidin ayb maalinkaa ma hadlaayo axadun qof ila اrusulu rususha maana cid kaloo hadlaysa ma jirto wa kalaamu rusuli yowmaidin rususha warkoodana maalintaas allaahuma sallim sallim ilaahu nabadgeli ilaahu nabadgeli rususha marka naxariistooda oo badan darteed ayay in ummadda ilaahay nabadgeliya uga baryahay wa fii jahannama jahannamana kalaaliibu ayaa ah kalaaliib ayaa kalaaliib waa birta galoolan biro galoolan milu shawki sacdaan geedka sacdaan la yidhaahdo qodaxdiisa oo kale ah ayb geedka sacdaanka la yidhahdo qodaxdiisa oo kale ah ayb yamaarugay waxaasay ku sheegi jireen culammadu ayb ma garanaa yamaarugu inuu qodaxyo badan yahay in kalena ayb hal ra'aytum ma aragteen shawka sacdaan ma aragteen qaaluu nacam bay yidhaahdeen haa qaala waxa uu yidhi fa innahaa midlu shawki sacdaan oo kale weeyaan hayra annahu laakiinse laa yaclamu qadra cidamihaa weyninkeeda qadarku uu la egyahay ma oga ila allaahu alla unbaa og geedkaasu uu eg yahay laakiin weyninkeeda ilaahay unbaa garanaya ayb ayb takhtafu annaasa dadka ayay dafaysaa biacmaalihim biqadri acmaalihim camalkooda inta uu leegyahay ayay dadku ku dafaysaa fa minhum dadkii waxaa ka mida man yuubaqu mid la halaajinayo bicamalihi lagu halaagayo wa minhum waxaa ka mida dadkii man yukhardalu mid la jeexjeexayo uma yanjuu haddana iska badbaadaayan xataa idaa araada allaahu ilaahay markuu doono raxmata man qof naxariistii markuu doono inuu u naxariisto araada uu doonay min ahli naari ahlunaarkana ka mida qof ahlunaarka ka mida inuu u naxariisto markuu alla doono amara allaahu almalaa'ikata ilaahay malaa'igta ayuu amrayaa an yukhrijuu inay bixiyaan naarta ay ka bixiyaan man kaana yacbudu allaha qofkii ilaahay caabudi jiray fayukhrijuunahum way bixinayaan wayacrifuunahum waxay ku garanayaan qofkii ilaahay caabudi jiray biaahaari biaahaari sujuudi sujuudda raadkeeda ayay ku garanayaan ayb sujuudda raadkeedaay ku garanayaan macnaha hadduu sujuudi jiray xataa raad ounan ku oolin laakiin raadou yeelanayo ayb oo see marka loogu garanaa naarta ma cuni karta meesha lagu sujuudo marka fadliga sujuuddu waa meeshaan marka sujuudda fadligeeda waxarama allaahu ilaahay wuxuu ka xarimay cala naari naarta an ta'kula inay cunto ahara sujuudi naar ilaahay waa u diidayoo waa ka xarime meesha lagu sujuudo inay cunto jirka meelaha kale waa iska diiranaysaa waa cunaysaa meeshaas laakiin kuma dhacdo marka sujuudda fadligeeda meeshaan ay tusaysaa waxaa kaloo ahlucilmiga qaar ka mida u deliishadeen qofka aan salaada tukanin inuusan muslim ahayn maxaa yeeley malaa'igta waxaa la amrayaa qofkii ilaahay caabudi jiray soo bixiyaa la leeyahay calaamadda ay ku garanayaan waa maxa sujuud kii aan marka sujuuddaas lahayn dee ninkii ilaahay caabudi jiray maahan waay marka ninkii salaad laawo ah marka waa khatar buu ku jira ninaan weligiis tukanin hadduu yahayna dawaaba taas iyadu waa sii xoog badan tahay yani ninka marna tukada marna iska daayay ninkaan weligiis tukanin ninkaan weligiis tukanina xun yacni nin cumrigiisu sittiin sana sabciin sana weligiis ilaahay abuuray aan madaxaan dhulka u dhigin wejiga aan dhulka u dhigin yani gaalnimadiisu baciid ma aha mana la baciidsan karo kaas qofkaasoo kale gaalnimadiisa ayb marka wuxuu yidhi fakullu bni aadama bani aadamkao dhan ta'kulhu naaru naartaa cunaysa ilaa ahara sujuudi sujuuda raadkeeda maahana fa yakhrujuuna way soo baxayaan min annaari bay ka soo baxayaan qad imtaxashuu iyagoo gubtay fayusabu calayhim meesha waxaad ka fahmaysaa dad muslimiina inay naarta geli doonaan fayusabu calayhim waxaa lagu shubayaa korkooda maaulxayaati nolosha biyaheeda biyihii ay ku soo noolaanayeen baa lagu shubaa fayanbutuuna way dhalanayaan kamaa tambutu alxibbatu caada waa hoos dhigantahay kamaa tambutu sida ay u dhalato alxibbatu bikasri ilxaa kamaa tambutu siday u soo dhalato alxibbatu yacni cawska yacnii daadka meesha uu mara geesihiisa ka soo dhasho xabadda ka soo dhalato meesha daadka uu mara geesihiisa kamaa tambatu alxibbatu kamaa tambutu siday u soo dhalanayso alxibbatu fii xamiili sayli daadka waxyaabaha uu soo qaado dhexdooda siday uga dhalanayso meesha uu daadkii maraayo iyay ka dhalanaya geestieda uma yafrugu allaahu min alqadaa'i ilaahay wuxuu ka baxayaa markaa min alqadaa'i kala xukmin bayna alcibaadi uu kala xukmiyo wayabqaa rajulu nin ayaa baaqi noqonaya bayna aljannati waannaar dadka siday u joogaan nin ayaa baaqi noqonaya bayna aljannati waannaar jannadii naarta dhexdeeda ayb fayaquu wahuwa aakhiru ahli اnnaari ninkaasuna waa ahlu naarka kan ugu dambeeyo dukhuulan xagga gelidda aljannata uu galo waxa naarta ku jira ninka ugu dambeeyo jannada soo galo noqonayo muqbilun biwajhihi wejigiisa ayuu wuxuu kula soo qaabilsan yahay qibala naar naarta xaggeeda jannadii naarta u dhaxeeya wejigiisa dhanka naarta u sii jeeda fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbigayow isrif wejhii wejigayga leexi cani naari naarta ka leexi qad qashabanii riixuhaa qad qashabanii waxaa i madoobeeyey oo midabkayga qayiray riixuhaa iyada yacni urkeeda wa axraqanii waxaa i gubay dakaa'uhaa hurkeeda i gubay nacam qaaceeda iyaa i gubay fayaquulu wuxuu dhahayaa hal casayta iyo hal casiita labada waa bannaantaha hal casayta ma mudan tahay in fucila daalika haddii sidaa la yeelo bika adiga laguu sameeyo an tas'ala hayra daalika yacnii kaa waxaan ahayn inaad su'aalato yacnii anlaa tas'ala hayra daalika kaa waxaan ahayn inaadan weydiisan ma mudan tahay yacni haddii intaa laguu sameeyo mar dambe inaadan kano wax dambe aadan weydiisanaynin sidaas ma yeelaysaa fayaquulu wuxuu dhahayaa allaa wacizatika ma weydiisanaya mar dambe cisadaadaa ku dhaartay fayucdi illaahu ilaahay wuxuu siinayaa maa yashaau wuxuu doono fayucdi illaaha allah wuxuu siinayaa maa yashaau wuxuu doono min cahdin ballan iyo miiqaaqin ballan la adkeeyey fayasrifu allaahu wajhahu can innaar ilaahay wejigiisii buu naarta ka soo leexinayaa faidaa aqbala bihi markuu la soo qaabilsiiyey cala aljannati jannada ra'aa wuxuu arkayaa bahjatahaa jannada quruxdeeda sakata ninkii waa aamusayaa maa shaa allahu intii ilaahay doona an yaskuta inuu aamusnaado uma qaala waxa uu dhahayaa yaa rabbi rabbigayow qadimnii hormari cinda baabi iljannati jannada albaabkeeda agtiisa ilaahu ii dhig io hormari fayaquulu allaahu lahu ilaahay wuxuu ku dhahayaa alaysa qad acdayta alcuhuuda miyaadan ahayn inaad ballamo bixisay walmiihaaqa anlaa tas'ala inaadan weydiisanaynin hayra aladii kunta sa'alta wixii aad weydiisatay waxaan ahayn fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow laa akuunu ma ahaanayo ashqaa khalqika khalqigaaga midka ugu nasiibka xun ilaahow ma ahaanayo yacnii hayga yeeli waa khalqigaaga ka ugu nasiibka xun fayaquulu wuxuu dhahayaa famaa casayta maxaad mudan tahay ayb in ucdiita haddii lagu siiyo daalika kaagaasi anlaa tas'ala hayrahu casaada khabarkeeda anlaa tas'ala inaadan weydiisanin hayrahu kan hayrkiisa ayb fayaquulu wuxuu dhahayaa laa maya wacizatikan ku dhaartay laa as'alu hayra daalika albaabkaas jannada waxaan ahayn in la ii dhoweeyo ma weydiinayuu leeyahy fayucdii rabbahu rabbigiibuu siinayaa ninkii maa shaaa wuxuu doono min cahdin wa miihaaqin fayuqadimuhu ilaa baabi iljannati buu u dhoweynayaa faidaa balaqa baabahaa markuu gaaro fara'aa zahratahaa ee markaa uu arko ubaxyadeeda quruxdeeda yani wamaa fiiha iyo waxa dhexdeedao min annadrati iftiin aw suruuri farxad ah fayaskutu waa aamusaya maa shaa allahu intii alla doona an yaskuta inuu aamuso fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi adkhilni ljannata rabbiyu jannadii igeli fayaquulu llahu alla wuxuu dhahayaa wayxaka ya bna aadam bani aadamnu maa aqdaraka alla yacni dhagar badnida yaa kaa dhagar badan dhagar badanida alaysa qad acdayta alcuhuuda waalmiihaaqa miyaadan siinin anlaa tas'ala hayra aladii ucdiita inaadan weydiisanin wixii lagu siiyey waxaan ahayn fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow laa tajcalnii ha iga dhigin ashqaa khalqika khalqigaaga kan ugu nasiibka xun ha iga dhigin ayb yanii nin meeshaan joogo oo jannadaasna ka qadsan waa qof nasiib xun u leeyahay sidaa ha iga yeeli fayadxaku allaahu ilaahay wuu qoslayaa casa wajalla minhu ninkaa ayuu ku qoslayaa ilaahay qosalka allana waa sifo uu leeyahay qosal bani aadam ma shabaho laakiin ilaahay maadaama uu qosalkan isaga isu tiiriyey sidaysaa la dhahay jahmiyadu marka waxay yidhaahdaan siyaabo kale iyo tafaasiir kale ayay la aadaan marka salafkuna waxaa madhabkoodu bil ijmaac uu ahaa nusuustan sideeda in loo dhaafo oo aan marka kayfiyadeeda iyo waxeeda waxba la sii gelin oo qofkii marka ay ka nabad gasho iyadoo laftirkeeda marka haddii tafsiir uu jiro nebigaa fasiri lahay nin baa nin reebaadiya nebigu wuxuu ka maqlay ilaahay subxaana yadxaku allaahu tacaala wuxuu yidhi nebigu ilaahay wuxuu ku qoslaa min qunuuqi cibaadihi wa qurbi khiyarihi addoommadiisa siday u quustaan farajkiisuna soo dhowaanshaha uu soo dhow yahay iyadoo berri faraj loo furi rabo oo iyaga markaa la roobayn rabo ayay maanta kuwo quustay ay yihiin marka fayadalu yadxaku ilaahay marka waa ku qoslaya iyagu sidayna wax u ogeyn iyo farajkooda iyo berri soo socda maxaan ogsoonaha annaka markaasaa nin meeshii dadkii fadhiga ka mid ahay baa wuxuu yidhi marka awa yadxaku rabbunaa yaa rasuul allah rasuul aan low rabbigeen ma qoslaa buuyi markaasaa la dhihi lahaa qosalka ma jira sooma su-aashiisii baa timid markaasuu wuxuu yidhi nacam nebiga haah buu yidhi markaasuu yidhi lan nacdima min rabbin yadxaku khayran waxba ka waayi maynuu yidhi rabbi waxa khayrkaa ku qoslo marka dadka jahmiyada iyo nimanka ashaacirada iyo waa ku dhiban yihiin marka meelahaas ma sheegi karaan waxyaabahaas in la sheego dembi bay u arkaan ilaahay oo laga furtay u arkaan gaalnimay u arkaan nebigiina nacan buu dhahay oo sheegaya marka iyaga iyo nebiga yaa ilaahay uga qiira yaa ku qiiro badan rabbi macquul maaha ilaahay in inta la caayo la caayo nebiguna iska dhegaysto macquul maaha waxaan marka maaha nuqsaan ilaahay kuma aha waxay nuqsaan noqon kartaa markii lagu shabaho makhluuqiisa laakiin haddaan makhluuq lagu shabihin oo qofku uu yidhaaha ilaahay qosalkiisa iyo makhluuqa qosalkooda shaqo iskuma laha ma qofkaas mushabbih ma aha fayadxaku allaahu caza wajalla minhu uma ya'danu lahu wou u idmayaa markaa fii dukhuuli iljannati jannada gelisteeda ayuu u idmayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa tamanna war wax tamani fayatamannaa waa tamaninayaa xataa idanqataca markuu go'o umniyatuhu waxyaabihii ou himiladiisii markay go'do qaala allahu caza wajalla alla wuxuu dhahayaa min kada wa kada kaa iyo kaa meel heblaaye heblaaye laga bilaabo aqbala yudakiruhu rabbuhu rabbigii marka inuu xusuusinayo ayuu markaa xataa ida intahad bihi alamaaniyu yacni min kadaa wa kadaa tamaniyo allaas xusuusinaya isaga xataa ida intahad bihi alamaaniyu ididiiladii markay ay ka dhammaatay himiladii markay ka dhammaatay qaala allahu tacaala alla wuxuu dhahayaa laka daalika kaagaas ayaad leedahay wa midluhu macahu iyo wax la mida intii aad tamanisay iyo wax lamidoo la jiraan baa leedahay qaala abuu saciidin alkhudriyu waxa uu yidhi liabii hurayrata uu ku yidhi radia allaahu canhumaa ina rasuula allahi sal ly slam qaal nebigu waxa uu yidhi qaala allaahu ilaahay wuxuu dhahay wuxuu yidhi laka daalika ayaad leedahay wa casharatu amhaalihi hal xaboo lamida maahane tobantoban isaga lamida kaas lamid ah qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi lam axfad min rasuuli illahi sal slam aniga nebiga kama xifdinin buu yidhi ilaa qowlahu lakadalika wamiluhu maca aniga intaa baan ka xifdiyey yacnii waxaad leedahay intaas iyo in lamida casharada marka abuu saciida isagana soo xifdiyey qaala abuu saciid wuxuu yidhi innii samictuhu yaquul anaa maqlay isagoo dhahay daalika laka wa casharatu amhaalihi maca xadiidkan o dhan marka wuxuu u keenay sujuudda fadligeeda ayuu u keenay marka sujuuddu qofku inuu badiyo kulamaa uu sujuudi badsado kulamaa fadligiis iyo darajadiis kor uu noqonayo sunnooyinka uu badsado baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yubdii waa muujinayaa dabcayhi cududiisa wayujaafii waa fogeynayaa fi sujuudi sujuudda dhexdeeda oo marka uu sujuudayo dabcayhi yani waxaa weyaan cududa meesha kilkisha iyo xusulka u dhaxaysa markaas marka xooga cudud ah waa muujinayaa marka ma hoos ma gashanayo oo gacmihiibu marka waa kala taagaya waa gacmihiisi markuu sujuudaayo haddii uusan qof u dhibaynin markaas ma xiriiri iyo hadduu jiro dabcan markaas sidii aad u tukan kartid baa yeelaysa قال xdثna يحyى بن بkyr qال xdثnيi بكر بن مdر عن جعفر عن بن هrmز وهو cبدالرحمن بن هrmز الأعرج عن cبدالله بن مالك بن بحaynة أن النبي slى الله عليه aلي وsلم nebigu kaana wuxuu ahaa إdaa صلىa haddii uu tukanayo faraja bayna yadayhi labadiisa gacmood wuu kala bixinaayo xatىa yبdوa intuu ka muuqdo bayaadu ibطayhi kilkilihiisa cadaantooda ilaa ay ka muuqdaan oo qofka gadaal taagan kilkilihiisii baa u muuqanaya kilkilaha marka say ku muuqan karaan markaa kala bixiso marka dhinacii iyo cududii ayaa la kala fogeynaya la kala dheeraynaya wa qaala leytu leytu bnu sacad waxa uu yidhi xadaanii jacfaru bnu rabiicata naxwahu buu ii sheegay isaguna xadiidka marka jacfar leyt waxaa wariyey imaam muslim fii saxiixihi ayuu ku wariyey marka wuxuu leey sufuufta waa khilaafsantaha arrintan safka marka la simaayo lugahan laysku dhadhejiyo qofka inuu iskala babixiyo maaha marka safka ay tahay laakiin marka la sujuudaayo waa iskala bixin iyadan qofka waa iskala bixinaya haddaan waxba dhibaynin ayb marka arrintan sunnanimadeedana ibnu rajab wuxuu yidhi fi istixbaabi اtajaafi fi اsujuudi axaadiidu kaiiratn lam yukharij اlbukhaariyu minha gayrahuna غyr hada kan waxaan aynma soo saarin bukhaari غayra hada wاlqowlu biاstixbaabihi qowlu jumhuuri ahli اlcilmi ahlucilmiga badankood baana u badan inuu sunno yahay tajaafigu wadakara tirmidiyu tirmidina wuxuu sheegay ana alcamala cindahum calayhi culummada ahlucilmiga waxa ay ku camal falaan iyaga agtooda ama waxa lagu camal falo kan waa ayuu yidhi wahada yushciru biannahu ijmaacu minhum ibnu rajab marka wuxuu yidhi arrintaani waxay ku moodsiinaysaa inay ijmaac tahay oo ijmaac bay ku dhowdahay walaakin rawaa naaficun can ibni cumara annahu kaana idaa sajada damma yadayhi ilaa jambayhi naafic baa wuxuu wariyey ibni cumar wuu ka wariyey haddii uu sujuudaayo dhinacyadiisa iyo cududiisa oo isku dhejin jiray ibnu cumar riwaayadan marka culamada qaar waxay ku takhriijiyeen haddii cariiri jira waay haddii uu ciriiri jiro waayo maxaa yeele ibnu cumar waxaa laga wariyey inuu kala fogeeyana waa laga wariyey bal dadka wuxuu amri jiray inay kala fogeeyaan markuu dadkiina sidaa amray isagiiyo sidaan samaynayana la arkay waa ciriiri baa lagu xambaara xaalad ciriiri ah ama waxaa lagu xambaaraya inuu sujuudu ku daalay oo xadiid abu daawuudka uu ku soo marnay baa sidaa ahan oo haddii aad yacni sujuudda ku daashaan istaciinuu birukab waxaad kaalmaysataan jilbaha qofku marka hadduu cabaar uu sujuudsanaado waa daalayaan maanta dhan sidaa uma kala hayn karaan markaasaa laga yaabaa marka inuu saa soo labadaas xaaladay ku xambaareen warkaas ibnu cumar laga sheegay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yastaqbilu waa qaabilayaa biatraafi rijlayhi labadiisa lugood farahooda wuxuu la qaabilayaa alqiblata qiblada yacnii markuu sujuudaayo faraha lugaha waa inay qiblada u jeedaan kuwa gacmahana dabcan waa la mid waa inay qiblada u jeedaan marka kuwa gacmaha si ay qiblada ugu jeedaan waa inaad isku dhoweysid haddaad saas tiraahdid oo aa kala bixisid faraha qaarkood qiblada waa ka jeesanaya marka sujuuddiina marka farihii in laysku dhoweeyo si qiblada ay uwada ugu wada jeestaan lugaha marka aad dhulka dhiganaysid markaad sujuudsan tahay faraha lugahana waa inay qiblada u jeedaan manaka marka cagtaada daahirkeeda meesha kore baabacada maahna meesha kore iyo faruhu waa inay qiblada u jeedaan marka sidaas inuu marka qofkii uu sameeyo lugihiisii marka sidaa uu yeelo taasuu marka baabeynaya qaala abuu xumaydin asaacidiyu waxa uu yidhi ayaa yidhi qaalahu abuu xumayd ayaa yidhi asaacidiyu can اnabiy sal l slam isagoo ka warinaya nebiga xadiidka abi xumaydna wuu keeni doona meeshaa marka dadku ma kala jecla gacmahooda saan ayagoo ay iska sujuudayaan lugihii dhulka inay ka qaadaan baaba laga yaabaa ama ay siyaabo kala iyagoo kala jeedo ay iska lugihii taagtaan waxyaabahaasoo dhan marka in layska ilaaliyo sifadii nebigu u tuka jira in lagu dadaalo in lagu tukada lana barto wakti la siiyan waktigan tirada badan ee adduunyada la gelinaayo salaadda ma adduunyada may ka xun tahay salaadda lixdan sano adduunyada joogay haddaaba gaartid ama lixdan iyo toddoba nebigu wuxuu yidhi acmaaru ummatii maa bayna sittiin ilaa sabciin lixdan ilaa toddobaatana u badanba dadka wixii dhaafana wa aqaluhum man yajuusu daalika dadka dhaafaayana waa inta yar buu marka adduunyada intaasoo sano keliya la joogaayey haddii wax weyn laga dhigay salaadiin aan la baranin ka waran marka meesha loo socdana laogyahay qabrigii mugdiga ahay iyo su-aal qabriga ku dhex jirta iyo qiyaamu ilaahay la hor istaagaya iyo mustaqbal dheerna waa na sugaan markaan adduunkan joognana ma iska ilowsan marka in wax la barto yacnii wixii aakhiradaas lagu badbaadi lahaa in lab adduunkii lagu barto laguna camal falan intaas waa waxaan adduunyada kaleenna bis meel laysu soo joogo lama baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa lam yutima sujuuda sujuuda haddownan taam yeelin qaala xadaanaa salt bnu muxamed qaala xadaanaa mahdiyun wa huwa bnu maymuun mahdiy bnu maymuun can waasilin waasil alaxdab can abi waail huwa shaqiiqu bnu salma can xudayfata ra'aa rajulan xudayfa wuxuu arkay nin laa yutimu rukuucahu walaa sujuudahu rukuucdiisai sujuuddiisa aan dhammaystiraynin falamaa qadaa salaatahu salaaddiisa markuu dhammeeyey qaala lahu xudayfatu xudayfa wuxuu ku yidhi maa sallayta ma tukanin buu yidhi adiga qaala waxau yidhi waaxsibuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi walow mutta haddii aad dhiman lahayd mutta calaa gayri sunnati muxamadin sala allahu calayh ali wasalam sunnadii nebi muxamed dariiqii nebi muxamed dariiqaan ahayn baa ku dhiman lahayd haddaa sidaan ku dhiman lahayd xadiidkan marka waanu soo maray milla yacnii fitradii la sheegayna in sunno laga wado iyo shareecadii nebiga ayaa xadiidkan fasira baabu sujuudi calaa sabcati acdumin baabu bayaani ana asujuuda calaa sabcati acdum sujuuddii caddaynteediibuu u baab yahay calaa sabcati acdumin toddoba xubnood korkood lagu sujuudiy taas in la caddeeyo qaala xadaanaa qabiisatu wahuwa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan huwa athawriyu can camri bni diinaar can taawuusin can ibni cabbaas umira anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii ayaa la amray ayb sanadkan fiiri aakhirkiisa dambe sanad maki ah camr bnu diinaar iyo daawuus iyo ibnu cabaas makiyiinay ah sufyaanu thawrina waa kuufi qofku wuxuu u moodaa ibnu cuyayna inuu yahay ninkan sufyaankan maxaa yeele ibnu cuyayna isaga maki ahaa dad sanadka raacraacdo laakiin maaha ibnu cuyayna maxaa yeelay qabiisatu bnu cuqba haddii uu sufyaan uu idlaaqo thawri ayuu ku dhacay soo sheegna waa laga yaaba wuxuu yidhi umira nabiyu ibnu cabaas waxau yidhi umira anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga waxaa la faray an yasjuda inuu sujuudo calaa sabcati acdaa toddoba xubnood korkooda u ku sujuudo walaa yakufa wa allaa yakufa inuusan celcelinin shacran timo walaa hawban marana uusan celcelinin mara iyo tin inuunan celcelinin maxaa laga wadaa hadday tintiisu dheer tahay inaanu tinta celcelinin oo tintiisu hadday dheertahay jilicsan tahay waa soo dhacaysaa soo maa markuu sujuud iyo rukuuci uu ku jiro way soo daadanaysaa markuu sujuudayo waa soo dhacaysaa maanta dhan marka inuu celceliyo maaha marka tintana hala sujuuddo waa inuu iska dhaafo macnaha marka saas walaa fawbanna marka maradii inuu celceliyo maanta dhan oo mara uu mashquul ku ahaado marada uu wato inuu maanta dhan laablaabkeeda ama celcelinteeda iyo waa inaanu mashquul ku ahaana aljabhati xubnihii buu sheegayaa marka la amray aljabhati baa la faray inuu ka sujuudo foolka walyadayni labada gacmood warukbatayni labada jilbood warijlayni labada lugood meeqa waa toddoba laba iyo laba iyo laba waa lix foolka keligiisu a waa toddoba saasay toddoba ku yihi toddobadan xubnood marka in laga sujuudaa xukunkeedu waa maxay cinda shaaficiya iyagu waxay leeyihin jabhada keliya waajib ah foolka inta kale waajib maaha waa sunnay dhahayaan sida yacni kutub badan oo shaaficiyada ku dhigan laakiin imaamu nawowi wuxuu yidhaahdaa qowlka waxaa adhar ah qowl kalaa jiro oo madhabku imaamu shaafici uu leeyahay oo waajib waayo dhahaayo meelihii marka istidraakaadka uu ku sameeyey ka mid tahay imaamu nawowi oo isagu markaa wuxuu yidhi aladharu wujuubuhu waajib inay tahay adhar ah wa huwa alaqwa min xaysu daliilhu xagga daliilkan isaga xoog badan maxaa yeele waxaa la yidhi umira nebiga waa la amray amarkuna wujuubu keenaya qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim marka haddii laakiin qofka ka waran oo ka tago lugihii kor qaato toddobadan xubnood hadduunan ka wada sujuudin oo laakiin wejiga u dhulka dhigo lugihii oo kale kor u qaatay jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihin salaaddiis waa ansaxaysaa ma buraysa shay waajibu laakiin ka tegey maxaa yeeley xadiidka musii salaatahu bay soo qabsanayaanoo makin jabhataka ninkaas waxaa la yidhi jabhadaada dhulka dhig haddii taa ay ku jirta midanna amar la yidhi marka amarkan xadiidkan shalay sowtaan soo marayne xadiid musii salaatahu wixii meel kale amarkooda lagu sheegayna waa in lagu daraa meeshaas marka waxaa weye imaam axmed iyo isxaaq ibnu raahuuya iyo iyagu waxay qabaan inaynan ansixaynin salaadda haddii lugaha kor qofka u qaato marka waa ansaxaye ma ansaxayso daliilkan ma ansaxayso deliilkanna wadato weliba ma sahlana marka qofka inuu ku ciyaarin oo lugihiisa dhulka saaro oo uusan faraha dhulka ka qaadin maadaama amar ay ku timi قال xdثna mسلم بن إbrاhيm وهو الفrاhidي qال xdثna شhعبة عن cمr عن طاوuس عن بن cabاasi رضي الله عنهma عن النبي slى الله عليه لي وsلم qاal umirnaa waxaa nala faray an nasjuda calى سبcaةi أcظumin toddoba xubnood ama lafood inaan ka sujuudno walaa nakufa hawban mara inaanan laalaabin walaa shacran tinna aanan laalaabin hadii marka qofka tinta aanan celcelinin haddii uu tinta celceliyo ama marada laalaabo reereeba maanta dhan salaaddii ma soo celinaayo mase ma soo celinaayo xasan albasri waa soo celinaa buu jumhuurkana waxay leeyihin ma soo celinayo qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa israa'iil can abi isxaaq ayb can cabdillaahi bni yaziid alkhatmiy qaala xadaana albaraءu bnu caazib wahuwa hayru kaduubin qaala kunaa nusalli kalfa nabiy sal l salam nabiga gadaashiisan ku tukan jirna faidaa qaala haddii uu yidhaahda samica allaahu liman xamidah lam yaxni ma godaynin axadun axad mina annaga naga mida dahrahu dhabarkiisa ma soo qalloocinayninoo ma soo godaynin xataa yadaca anabiyu sala allahu calayh ali wasalam ilaa uu nebiga ka dhigo jabhatahu foolkiisa cala alardi dhulka korkiisa oo ka dhigo dabcan marka wejiga sanka ayaa la socdo sida axaadiid abwaabta soo socoto ee ku imaan doonto laakiin sanka keliya hadduu dhigto qofka oo foolka uunan dhiganin waxaa ma ansaxaya cinda akar cinda akar alculamaa abuu xaniifa marka laga reebo ibn meeshaa marka wuxuu leey wanaqla bnu lmundir ijmaaca asaxaabati calaa annahu laa yujziu sujuuda cala alanfi waxdahu saxaabadaa waxay ku ijmaacday buu yidhi qofka sanka keligiis oo aan foolka la soconin inuunan ku sujuudi karin oo haddii sanka bis uu dhigto waa salaadiisii ka kacba foolka marka asal ah sankuna waa taabic foolkuu taabicu yahay casharada dambaan uga hadlaynaa bilahi towfiiq sal allah sal ala